بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين wuxuu baabu yahay qasli rijlayni labada lugooda la dhaqo fi naclayni labada kabood dhexdood walaa yamsaxu ma masaxayo cala naclayni labada kab ma masaxayo xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf qaala ahbaranaa maali can saciidin اlmaqburi can cubayd bni jurayj annahu qaala licabdillaahi bni cumar yaa abaa cabdiraxmaan cubayd ibnu jurayja dhahaya cabdullaahi bni cumar buu wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan ra'aytuka waxaan arkay tasnacu arbacan adigoo samaynaya afar lama ara ma arag axadan axad min asxaabika saaxiibadaa ka mida oo yasnacuhaa samaynaya qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar wamaa hiya yabna jurayj waa maxay afartaasi ina jurayjow qaala wuxuu yidhi ra'aytuka waxaan ku arkay laa tamasu min alarkaani arkaanta kama taabanaysid ila alyamaaniyeyn ilaa labada rugni ee dhanka yaman xiga mooyaane wa ra'aytuka waxaan ku arkay talbasu nicaala asabtiya adigoo labisanaya kabaha asabtiya ee aan wax tina ama wax shacriga aan lahayn wa ra'aytuka waxaan ku arkay tasbuqu adigoo marsanaya bisufrati jaalla midabka jaallada adoo tintaada marsanaya ayaan arkay wa ra'aytuka waan ku arkay idaa kunta bimakata haddaad maka ku sugan tahay ahalla annaasu dadku waxay ixraamanayaan idaa ra'w lhilaala markay hilaalka arkaan markay bisha arkaan walam tuhilla anta adiguna ma ixraamanaysid xataa kaana yowmu tarwiya ilaa ay ahaato ama la gaaro maalinka yowmu tarwiya qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yidhi ama alarkaanu amaa afarta rugni fainii lam ara anigu ma arag rasuula allahi sala allahu calayh wasalam oo yamasu taabanaya ila alyamaaniyeyn ilaa labada rugni ee dhanka yaman xiga mooyaane wa ama anicaalu sabtiya amaa kabaha aan tinta lahayn fainii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calay wasalama yalbasu nacla waxaan arkay nebiga oo labisanaya kab allatii taasoo laysa fiiha shacarun waxtina aan lahayn wayatawada'u fiiha ku weysaysanaya fa ana uxibu anigana waxaan jeclahay an albasahaa inaan labisto wa ama asufratu amaa midabka haruudda ama jaallaha fa inii ra'aytu rasuula allahi sal ly slam yasbuqu biha waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo marsanaya fa ana uxibu anigana waxaan jeclahay an asbaqa biha inaan marsado isticmaalo wa ama alhilaalu amaa bisha fa inii lam ara rasuula allahi sala allahu calayh wasalam ma arag buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yuhillu ixraamanaya xataa tanbacida bihi ilaa ay la kacdo raaxilatuhu hashiisa ilaa ay la istaagto la kacdo ma arkin nebiga calayh isalaatu wasalaam oo ixraamanaya markaa ka hor afartiiba waa uga jawaabay cubayd cubayd ibni jurayj wuxuu cabdullaahi bni cumar weydiiyey wuxuu yidhi waxaan arkay afar arrimood oo aada samaynayso oo aanan arag axad asxaabtaada ka mid oo samaynaya lam ara axada min asxaabi asxaabtiisana wuxuu ula jeedaa waa asxaabu nabiyi sala allahu calayh wasalam waa saxaabada markuu leeyahay ma arag axad saxaabada ka mid oo samaynaya waxay yidhahdeen culimmadu macnaheedu ma ahan arrintan ibnu cumar ou la gaar ahaa laakiin cubayd ibnu jurayj wuxuu ka hadlay xasba cilmihi inta asiga uu arkay iyo intuu ogaa unbuu ka hadlay wailaa masaladan ama masaa-ishan ibnu cumar radia allahu canhu lama gaar noqon waa maxay buu yidhi afarta arrimood ood aragtay oo anigaa aan sameeyey saaxiibadayna aysan samayn wuxuu yidhi waxaan ku arkay laa tamasu min alarkaani alarkaan waa arkaanta kacbada waa tiirarka kacbada tiirarka kacbada waxaa mashruuca laba ka mida in la taabto markii la dawaafayo labada mid ka mida waa alxajaru alaswad midka kalena waxaa la yidhahdaa alruknu lyamaani xajaru laswadka waxaa mashruuca qofka hadduu awoodi karo inuu dhunkoodo inuu dhunkoodo haddii uu awoodi waayana dhunkashada inuu taabasho ku gaabsado haddii uu taabasho awoodi waayana inuu ishaaro heerarkaasee kale laakiin hadduu awoodi karo inuu dhunkoodo waa dhunkoonaya walidaalika cumar radi allahu canhu markuu dhunkooday xajar alaswad wuxuu ku yidhi innii la aclamu annaka xajarun laa taduru walaa tanfac walowlaa annii ra'aytu rasuula اllahi sala allahu alay wasalam yuqabiluka maa qabaltuka haddaanan arki lahayn buu yihi nebigu ku dhunkoonaya calayhi salaatu wasalaam kuma dhunkoodeen kaa waa midka kooba xajar lswad rukniga labaad waxaa la yihahdaa alrukn اlyamaani asigana waxaa mashruuca alistilaam taabashadiisu waa mashruuc laakiin dhunkashadiisu mashruuc ma ahan lama dhunkoodo haddii qofka uu taaban karo waa taabanaya hadduu taabo waayana waa ka soconaya waa ka gudbaya labadaas rugni waxaan ahayn mashruuc ma ahan in la taabto walidaalika ibnu cumar radi allahu canhu labadaa keliyuu taaban jire cubayd ibnu jubayr ibnu jurayj wuxuu leeyahay waxaan arkay buu yidhi arkaanta iyo tiirarka kacbada ma taabanaysid ila alyamaaniyeyn ila alyamaaniyeyn waa alxajar alaswad rukn alyamaani wa ra'aytuka waxaan ku arkay buu yidhi talbasu nicaala sabtiya kabaha maadaama harag laga sameeyo haragu dhagoru leeyahay kabaha waxaa ka mida nooc markii haragga laga sameeyo dhogorta lagalaga baabi'iyo oo waxaba yaraatee tina oo ku yaallahay aysan jirin kabaha noocaasa waxaa la yihahdaa annicaal asabtiya wax shacriya wax tina ma laha waxaan arkay buu yidhi adoo kabaha labisanaya kumana arag saaxiibada ayagoo kabaha labisanaya waa arrinta labaad waxaan kaloo ku arkay buu yidhi adigoo tinta marsanaya midabka haruudda ama jaallaha adoo tintaada marinaya waa uga jawaabay ibnu cumar radi allahu canhu arrinta kaloo weydiiyey waxay ahayd markaad magaalada maka ku sugan tahay oo la xajinayo waa fi lxaj saaxiibbada waxay xajka ixraamtaan buu yidhi bisha markay dhalato bisha dhalanaysa waa bishe bisha dilxija markay dhalato ayay xajka ixraamtaan adigana wuxuu idhahday xaj ma ixraamatid ilaa laga gaaro yowmu tarwiya yowmu tarwiya waa alyowm athaamin min dilxija waa maalinka sideedaad waana maalinka ay bilaamayso acmaal alxaj oo dadka xujayda ay iskugu tegayaan meesha la yihahdo mina maalinkaasaad ixraamataa buu yidhi ka hor ma ixraamatid macnaheedu waxa waaye ibnu cumaroo waxaad waxaa tahay mutamatic oo tamatucaad la timaadaa saxaabadana waxaa ku jiray qaaraan qabin oon aaminsanayn atamatuc fi lxaji oo markay magaalada madiine ka imaanayaan ayay miiqaadka reer madiine waxay ka ixraamanayaan xaj iyo cumro isku jira bimacnaa waa alqiraan qaarin buu noqonaya qofka hadduu qaarin yahay ixraamka ka bixi maayo ilaa acmaasha xajka uu guda galo maalinkuu soo yacnii soo ixraamtay ilaa acmaasha xajka ay dhammaanayso waa muxrim laakiin qofka mutamatica ah miiqaadkuu ka ixraamanaya markuu kacbada yimaadana waa cumraysanaya cumrada markuu dhammaystaan xalaaluu noqonaya asagoo xalaaluu magaalada maka joogaya ilaa maalinka sideedaad laga gaaro markaasuu xaj ixraamanaya waana sida ibnu cumar samayn jiray cubaydna uu leeyahay adoo samaynayaan ku arkay saaxiibadaana kuma arag ibnu cumar radi allahu canhu wuxuu yidhahday ama alarkaan fa innii lam ara rasuula allahi sal l slam yamasu ila alyamaaniyeyn amaa tiirarka kacbada ma arag buu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam oo taabanaya ilaa labada rugni ee yamaaniga mooyaane alxajar alaswad iyo arugn alyamaani wa ama nicaalu sabtiya fa innii ra'aytu rasuula allahi sal slam yalbasu nacla nicaala sabtiya arrinta labiska aan labistay wuxuu yidhi waxaan arkay nabiga calayh isalaatu wasalaam oo labisanaya kab allatii taasoo laysa fiiha shacrun waxtina aan lahayn waa nicaala sabtiya asoo xihanayaan arkay maadaama aan arkay nebigoo xidhanaya calayhi salaatu wasalaam anigana waxaan jeclaysta buu yidhi inaan xirto arrintaani ma sunna in kabta kabahaasi uu xirto ibnu cumar radi allahu canhu maya laakiin ibnu cumar radi allahu canhu wuxuu macruuf ku ahaa atatabuc biaathaari nabiyi sala allahu calayhi wasalam saxaabada kalena arrinta waa uga duwanaa saxaabada qaar badan oo ka midana way ku inkireen ibnu cumar arrintaasi maxaa yeeley waxyaabo badan oo caadaad ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan u samaynin cibaadatan laakiin wuxuu u sameeyey caada ibnu cumar waa uga dayan jireen haddii nabiga calayhi salatu wasalaam geed uu maalin ku hoos harsado ibnu cumar geedkaasuu ku harsan jire bal nabiga calayh isalaatu wasalaam hadduu meel xaaja gudasho ugu dego ibnu cumar radi allahu canhu wuxuu jeclaa inuu xaaja gudasho ugu dego meeshaasi wuxuu ahaa shadiidu tatabuc biaathaari nabiy sala allahu calayh wasalam arrintaasina waa ijtihaad min ibni cumar radia allahu canhu waxay tusinaysaa ibni cumar radi allahu canhu sida zaa'idka uu ugu dadaalayay raacidda nebiga calayh isalaatu wasalaam laakiin waxyaabaha qaar ziyaadaad oo ibni cumar la gaarnu ahay bay ahayd kabahan marka ibnu cumar markuu arkay nebigoo xihanaya kabaha noocaana ee aan shacriga iyo tinta lahayn wuxuu jeclaystay asigana inuu xirto u qaato wayatawada'u fiiha nebigoo gashan oo labistay oo wayatawada'u fiiha ku weysaysanaya ayaan arkay fa ana uxibu aniga waxaan jeclahay an albasaha inaan labistaan jeclahay wa ama asufratu fa innii ra'aytu rasuula اllahi sal l slam yasbuqu biha amaa midabkan jaallaha waxaan arkay buu yihi nebiga calayh isalaatu wasalaam oo marsanayo o isticmaalaya fa ana uxibu an asbuqa biha anigana waxaan jeclaha buu yihi inaan marsado wa ama alihlaalu amaa ixraamka alihlaal waa alixraam fa innii lam ara rasuula اllahi sal l slam yuhillu ma arag buu yihi nebiga calayh isalaatu wasalaam oo ixraamanaya xataa tanbaciثa bihi ilaa ay la kacdo la istaagto raaxilatuhu hashiisa waxyaabihii o dhan wuxuu uga jawaabay inuu nabiga ku arkay calayhi salaatu wasalaam afarta waxaan arkay buu yihi nebigoo samaynaya imaamu lbukhaari raximah llah wuxuu u baabeeyey gasli rijlayn fi naclayn labada lugood in la dhaqo fi naclayni labada kabood dhexdood walaa yamsaxu cala naclayn labada kaboodna ma masaxayo ilan annaclaan ma ahan kuwa anqawyada daboolaya ma aha waa kaba sida dacaskii oo kale ah oo anqawyadu ay bannaan yihiin kuwaasoo kale ma la masaxaya fi lwuduu lama masaxaya labada lugood oo la dhaqaya mana bannaano in la masaxo waa in lugaha la dhaqo waxa la masaxaya waa khufeynka iyo wixii ku-xukuna ee anqawyada daboolaya laakiin xadiidka iyo baabka xaggee iska mutaabaqaynayaan gasli rijlayni fi naclayn waxay yidhaahdeen culimmadu qowluhu wayatawada'u fiiha ayaa waxaa u daliil ah inaan kabaha la masaxayn ee lugaha la dhaqayo wayatawada'u waa weysaysanayaa fiiha fiiha damiirka xagga u noqonaya waa fi nicaali sabtiya haddii labada kabood la masaxayo waxaa la dhihi lahaa bay yidhahdeen wayatawada'u calayha nebiga calayh isalaatu wasalaam waa weysaysanaya calayha fiiha lama dhehe kelimadda fiiha waxay tusinaysaa in lugaha la dhaqayo ayagoo kabaha ku jira bimacnaa kabahaasi markuu qofka gashan yahay luguhu dhaqaya ee ma masaxay halkaasuu imaamu albukhaari raximahullah xadiidka ka daliishanaya ou leeyaha wuxuu tusinayaa in lugaha la dhaqayo oo aan la masaxaynin markii labada kabood la sito baabu tayamuni fi lwuduu'i wuxuu baabu yahay in la midigaysto weysada walqasli iyo dhaqidda intaba weysada iyo dhaqidda intaba in la midigaysto ayuu baabu yahay macnaa waxaa sunno ah in midigta lagu hormaro markii la weysaysanayo iyo markii meydka la dhaqayo intaba xadaanaa musadad ibnu musarhad kunyadiisa waa maxay musadad ay khaali daahir ya abulxasan qaala xadaanaa ismaaciil ismaaciil waa ibnu abi uways imaamu albukhaari raximah ullah toosuu uga wariyaa ismaaciil halkan laakiin wuxuu uga wariyey biwaasita waasitada ayaa waaye musadada hadda u dhexeeya qaala xadaanaa khaalid khaalidin alxadaa waa khaalid bn cabdillaah alxadaa can xafsata binti siriin waxay la dhalatay moxamed ibni siriin iyo anas ibni siriin can ummi cadiyata radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lahunna dumarkii wuxuu ku yidhi fii qasli ibnatihi gabadhiisa dhaqideeda asoo kala hadlaya wuxuu ku yidhi ibda'na ka bilaaba bimayaaminihaa midigyadeeda ka bilaaba wa mawaadici lwuduu'i minhaa iyo mawaadicda weysada oo minhaa ayada jirkeeda ka mida ka bilaaba midigyada iyo xibnaha weysada ka bilaaba saasuu nebigu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam umu cadiya iyo dumarkii la jiray ee wax ka dhaqaya gabadhii nebiga calayhi salaatu wasalaam zaynab binti rasuuli illaah calayhi salaatu wasalaam markay meydkeeda dhaqan yihiin nabiga alay slatu slam wuxuu ihahd ibda'na bimayaaminiha midigadeeda ka bilaaba qaala xadaanaa xafs ibni cumar kunyadiisa waxaa la ihahdaa abu cumar waa nin iqa ah laakiin ciiba calayhi fii akhdi اlujrati bاtaxdiid taasay yihahdeen culummadu ciiba calayhi fii akhdi اlujrati bاtaxdiid waxaa lagu ceebeeyey inuu taxdiidka ujro ku qaato yacnii dadka markuu axaadiidta u sheegayo u barayo ayuu dhaqaale ku qaadan jiray oo wuxuu dhihi jiray qofkan xadiid u sheegaya waa in uu lacag bixiyo ujru ku qaadan jiray taxdiidka culimmadu waa ku ceebeeyeen ciladaasaa lagu sheegay ilaa nin iqaa buu ahaa taasaa laakiin lagu ceebeeyey qaala xadaanaa shucba qaala akhbaranii ashcad ibnu sulaym qaala samictu abi ashcad ibnu sulaym aabihii sulaym kunyadiisa waxaa la ihahda abu shacthaa waa ashcad ibna abi shacthaa aabbihiisna wuxuu macruuf ku yahay kunyadiisa abu shacthaa ayuu macruuf ku yahay magaciisa waa sulaym laakiin kunyadu macruuf ku yahy o mashhuur ku yahay waa sulaym ibn اlأswad almuxaaribi alkuufi qaala samictu abi can masruuq masruuq ibni ajdac abu caaisha kunyadiisa waxaa la ihahdaa abu caaisha waxaana masruuq loogu bixiyay asoo yara laxaday can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yucjibuhu miduu cajab geliyo atayamunu mudugaysiga fii tanaculihi kabagashigiisa wa tarajulihi iyo shallaysigiisa wa tuhuurihi iyo tahaaro qaadashadiisa wa fii shanihi kullih iyo shanigiisa dhammaantii nabiga alai slat slam waxaa cajab gelin jiray atayamun yucjibuhu macnaha waa yuxibu waa jeclaa cajabgelinta halkan waa xubi iyo jacayl waxaa cajab gelin jiru jeclaa nebigu sala allahu alay wasalam midigaysiga hadduu kabagashanayo wuxuu jeclaa midigaysi inuu lugta midig ku bilaabo hadduu shallaysanayo wuxuu jeclaa inuu dhanka midig ka bilaabo shallada hadduu tahaaro qaadanayana tahaaradaasi ha noqoto wayseqaad ama ha ahaato tahaaro ka weyno sida qubayska janaabada laga qubaysto iyo wixii la mid ah hadduu tahaaro qaadanayana wuxuu jeclaa inuu midigaysto markuu qofka qubaysanayo waxaa sunnaa inuu midigta ka bilaabo hadduu meyd dhaqayana waxaa sunnaa inuu midigta ka bilaabo hadduu weysaysanayo waxaa sunno ah inuu midigta ka bilaabo tayamunka waa sunna wa fii shanihi kullih iyo shanigiisa dhammaantii umuurihiisao dhan nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu jeclaa attayamun wa fii shanihi kullihi waa caamun makhsuus waa caam laakiin waa la khasisay oo waxbaa laga soo reebay maxaa yeeley dukhuulu lkhalaa oo markii masqusha la gelayo ma waxaa la jeclaysanayaa in midig lagu bilaabo gelidda masqusha maya waxaa lagu bilaabayaa bidixda alkhuruuj min almasjid midig miyaa lagu bilaabayaa mase bidix waxaa lagu bilaabayaa bidixda markii masjidka laga baxayo kabaha markii la siibayo waxaa lagu bilaabayaa bidixda idan wa fii shanihi kullih waa caam laakiin waa caamun makhsuus oo adilo kale lagu khasiso waxaa jira waxyaabo kale oo ay sunno tahay in bidixda lagu qabto oo aan midig loo isticmaalin sida maalan waxyaabaha xun markii la suulinayo qofka markuu diif iska siiminayo markuu nijaase iska tahirayo waxyaabahaasoo dhan waxaa loo isticmaalaa bidixda marka qowluhu wa fii shanihi kullih cumuumka ku jira waxaa lagu khasisay biadilatin ukhraa adilo kale oo ka soo reebaysa xaaladaha qaar iyo ahwaasha qaar tusinaysa in bidixda lagu bilaabay baabu iltimaasi lwuduu wuxuu baabu yahay in weysada la dalboo la raadiyo idaa xaanat isalaatu hadday salaadu soo dhowaato idaa xaanat isalaa bimacnaa waa idaa qarabat isalaa hadday salaadu soo dhowaato in weysadii la raadiyo ayuu baabu yahay wa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi xadarat subxu xadarat isubxu salaadii subax ayaa soo xaadirtay faltumisa almaau biyo ayaa la raadiyey falam yuujad lama helin fanasala tayamumu tayamumkaa soo degay yacni aayatu tayamum ayaa soo degtay xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malik can isxaaq ibni cabdillaahi bni abi طalxa can anas bni malikin radi allahu canh annahu qaala wuxuu yihi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanad salaatu اlcasri waxaana soo dhowaato waqhtigeedu soo xaadira salaadii casr faltamasa annaasu alwaduu'a dadkii waxay raadiyeen biyoay ku weysaystaan alwaduu'a waa bifatxi lwaaw waa biyaha lagu dahaaro qaadanayo lagu weysaysanayo falam yajiduuhu maysan helin biyihii fa utiya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loola yimid biwaduu'in biyo lagu weysaysto fawadaca rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu saaray fii dalika alinaa weelkaas yadahu gacantiisa ayuu saaray wa amara annaasa dadkana wuxuu amray an yatawada'uu minhu inay weelkaa xaggiisa ka weysaystaan qaala wuxuu yidhaahday anas fara'aytu almaa'a waxaan arkay biyaha oo yambucu ka burqanaya min taxti asaabicihi nebiga calayhi salaatu wasalaam farihiisa hoostooda xataa tawada'uu ilaa ay weysaysteen min cindi aakhirihim ay fii aakhirihim ilaa midka ugu dambeeyay ee weysaystay yani ilaa kuwooda ugu dambeeyey ee weysaysteen waxaan arkay buu yidhi saxaabadoo dhammaan ka weyse qaadanaya biyo yar ayaa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam oo aan dadka ku filnayn si loogu ee nebigu ugu weysaysto calayhi salaatu wasalaam maadaama biyo la-aani jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu biyihii saaray biyihii markuu gacanta saaray biyihii waxaad moodaa sida il biyaho oo maaragtay dilaacday biyihiiyaa burqanaya markaasuu yidhi weysaysta saxaabada dhammaan waxay ka weysaysteen biyahaas yar ka ah ee nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam arrintaasina waa mucjisa tusinaysa calaa nubuwati nabiyi sala allahu alay waslm waa min dalaa'il nubuwa waxyaabaha tusinaya nebiga nebinimadiisa calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid tahay waxyaabaha mucjizaadka ahi nebiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid tahay in biyo yar uu gacanta saaro biyahaas yarna ay noqdaan biyo aan marna go-ayn oo dadka dhammaantood ay ka weyse qaataan xataa tawada-uu min cindi aakhirihim cindadan min cindi aakhirihim ku jirta culamada qaar waxay ihahdeen cinda halkan waa bimacnaa fii min cindi aakhirihim ay fii aakhirihim yacnii ilaa uu weysaystay midkoodii ugu dambeeyey dhammaan way ka weyse qaateen ilaa qofka ugu dambeeyey uu weyse qaatay sidaasuu yidhi anas ibn malik radia allahu canhu qisadaanna waa qiso mashhuura duruuq fara badanna ku timid tusinaysana nebiga calayhi salaatu wasalaam nubuwadiisa waxyaabaha mucjizaadka ee rasuulka la siiyey oo khawaariq ulcaadaadka ayay ka mid tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin